بسم الله الرحمن الرحيم gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed professor jumcale iyo guddiga sare ee jaamacadda oo ay qeyb ka yihiin golaha wasiirada taliyaha ciidanka labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka iyo dhalinyarada ardada jaamacadda iyo bahan saxaafadda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii maanta waxaa sharaf weyn ii ah in jaamacaddii fartan sano ka hor sida uu sheegay konton sano ka hor la asaasay hadda inaan ku jirno soo celinteedii dhismaheeda inaan ku jirno maanta inaan u dabaaldegno xaqiiqiyan taariikhda ee jaamacaddan ay lahaan jirtay markaan ka hadlayo taariikhda jaamacaddan waa jaamacad da-weyn dadka yar oo nagala jooga waa ragga halkaan fadhiya intooda badanna waxaan qiyaasaya bacdamaa jaamacaddu da-weyn tahay inta yartooda nagala jooga waa intaan intii kalelaha u xariisto guddoomiya runtii waa kaaga mahad celinayaa runtii intii aada jaamacaddan aada haysay horumarka iyo waxaa la taaban kara aada gaarsiisay xaqiiqiyan waxaan ka hadlaynaa waxay tahay inaad sacrifice samaysay oo meel aan jirin aan wax ka bilowday adigoo aan budget lahayn adoon dhaqaalo u haynin keliya macnaha jaceylkii aada u haysay meeshaad ku baratay iyo inaad dib ugu celiso ummadda soomaliya waxay ku gashatay inkastoo dee dalkan dadki wax bartay oo jaamacaddan ay koog ka tahay ay kusoo barteen free lacag la-aan ay kusoo barteen hadday noqoto bugaagtii la siiyey hadday noqoto duruustii ay qaateen hadday noqoto degaankii iyo cuntadii iyo xitaa loogu daray oo mushahar loogu daray marka runtii waa kaaga mahad celinayaa inaad u soo noqotay adoo fursado kale haysan karay oo aada sacrifice u samaysay oo weliba aada u yeertay dadkii adigoo kale ahaa inay iyaguna ay bixiyaan diintii dalka uu ku lahaa waxaana runtii aan dhiirigelinayaa dadkii dadka ka haray oo yar waxaan ka hadlaynaa waxa waaye qaloocow qaloocow da-diisa isaga kaliya nagala jooga ilaahan baa ka weyn marka dadka yaroo haray inay kusoo biiraan jimcaale oo ay runtii dhalinyarada soo baxayo mustaqbalka soomaaliyeed ay kala soo qayb galaan inay waxbaraan dadkooda khaasatan dhalinyarada ah waa ku faraxsanahay in la yiri jaamacaddan waxaa lagu qaataa dadka lagu qaataa imtixaan iyo tortar boqolkiiba sagaashan wax ka badanna inay ka yimaadeen gobollada macnaheedu aysan ahayn four point five iyo yaa lacag haysta aysan ahayn annaga dowlad ahaan waxaa weeye waxaa nagu ballanaya inaan sii xoojinno in aan maxaan ku rahda kordhino hadduu ilah ihahdo ilaahay waxna sii inaan kordhino maxaan idhaahdaa budgetka ama miisaaniyadda jaamacadda si sidii annaga aan ku baranay oo fursadaan u helnay aan u siino dhalinyarada aan dhalnay oo ilmaheenna ah ee fursaddaas kale u helaan taariikhda waa laga hadlay waa sheegay dadkii horaa meeshaan joogo ka ka ka sheekeeyey taariikhda jaamacaddan iyo in ay ka ahayd kaalinta qaadatay in ay tababarto ay soo saarto aqoon-yahano aqoon-yahanadaas oo ka qayb galay ama ka loogu talagalay oo loo tarangelay inay ka qayb galaan dhismaha iyo horumarka dalka iyo inay la tartamaan dhigooda caalamka jooga inay inay la tartamaan oo dalkooda ay u shaqeeyaan toddobadaas kuliyadood aan sheegnay ka kala ka kala baxeen maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey burbur waxaa ka dambeeyey qabyaalad waxaa ka dambeeyey qax yaa ka dambeeyey waa inaan wax ka baranay iyada naftigeeda in qabyaalad aysan waxba dhisayn in wax dumisa mooye maanta loo baahan yahay marka in aan raadino qarannimadeenni iyo midnimadeenni soomaaliya aan raadino aqoontoona ay noqoto iftiinkii lagu iftiiminaayey qofka aan waxba aqoonin in wax barto qofka wax bartayna sidaas imtixaanka loo galaayo imtixaan lagu kala baxo meel walbaba oo aan la fiirin qofka qabiilkiisa iyo meeshuu ka yimid maxaa yeelay khibrad yaan u leenahay hadda burburkiina soo maxaan kuraa soo marnay iyo meesha hadda adduunkan ka taagannahay waxa keenay annagoo taas ka anba qaadayna marka waxaa loo baahan yahay in aan curriculumka ku darno point of referencena ka dhigano wixii aan soo marnay iyo sababta u dhacday si dhalinyarada hadda joogta iyo kuwa ka dambeeya aysan dib ugu dhicin oo aan waxlooga gorin talaabaso waxbarashadu waa iftiin iftiinka nolosha wey qof aan waxbarasho lahayna nolol ma mala ma lahaan karo oo taas daliil waxaa u ah intii aan ku tartamayna aqoonta meeshaan horumar ka gaarnay intaan burburnay waddamada dariska horumarkay gaareen caalamkaan u cararnay siday u dhisteen adduunyadooda iyo dalalkooda u dhisteen taasna waxay ku gaareen waa aqoon wey marka inaan dhalinyarada ku dhiirigelinno inay wax bartaan oo ay qoriga iyo xadgudnimada ka fogaadaan oo qofka uu qaato qalin uuna maskaxdiisa iyo intellectualkiisa uu kobciyo uu koriyo annaga dowlad ahaanna muhiimadda koowaad iyadaa noo ah waxaan soo aragnay dadka dibadaha dibadaha aaday ilan waa loo laqaxay markii la qaxay waxaa isku darsoomay dadkii intellectualka ahaa iyo dadkii baadiyaha ka yimid oo xaqiiqiyan ee ka dambeeyey ama ka dambeyn karay wixii dhacay oo burburkii laga yaaba inay ka dambeeyeen qayba ka ahaayeen marka qofka aqoonta iyo qofkaan aqoonta lahayn dad siman ma aha laakiin waxaa ka dhigaya dad siman markii hawshu ay kusoo dhammaato four pointy five iyo markii hawshu kusoo dhammaato qabyaalad waa la simaya marka nin aan maskaxdiisii investment gelin ama dhaqaalo badan ugu bixin yaa wuxuu kaga yaa wuxuu ka hormaraya qofkii investmentiga geliyey oo laga yaabo soddon san wax baranayo in laga siiyo mudnaansho aan la garanayn taasaana keenta runtii maanta soomaaliya inay taagan tahay meesha ugu hooseysa adduunka dhinac walbaba hadday noqoto horumar hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto caafimaad hadday noqoto dowladnimo hadday noqoto dhinac walbaba waxaan nahay meesha ugu hooseysa adduunka marka waa in jidkii aan soo maray labaatan iyo toddoba sano aan ka leexano marka oo aan u leexano dalalka naga horumaray waxay ku horumareen annagana wixii aan ku horumarnay maalinta xornimada qaadanay iyo maalinta wax naga burbureen marka waxaa ugu horeeya aan horumarkaas ku gaari karnaa midnimo inaan ka shaqeyno inaan midnimo ka shaqeyno oo ummadda soomaaliyeed meelba ay joogaan ay ka tagaan wixii burburiyey ama dhibaato u geystay oo qabyaaladu way kow ka tahay oo aan aan horumarino aan muhiimadda siino midnimada iyo national unityga inaan inaan muhiimad kow ah siino ugu dambaystii shirkaani waa shirkii ugu horreeyey marka sagaashankii dalkii burburay sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashankii jaamacadda ee gasho guddoomiyaasheeda sare iyo rectorka iyo aniga waa shirki ugu horreeyey xaqiiqiyana waxaan aaminsanahay inay tahay horumar in ay nagu soo wareegtay dhismihii jaamacadda ummadda soomali nagu soo wareegtay markay toban sano ay deganaayeen burundiyiinta ay deganaayeen waa progress aan gaarnay inaan ku dhiiri gelino ama aan gelino burundiyiisku inay ka guuraan bacdamaa ay meeshaan tahay educational institute ay tahay ay tagaan meelihii ay iyaga ay ku haboonaayeen oo dagaalka dhufaysa uga jireen halkana annaga aan isku tashanno aan u maalgashanno oo aan uga shaqeyno mustaqbalka carruurteenna waa mahadsantihiin waxaan ku ballannay inaan dib u dhisanno jaamacaddeenna waxaan ku ballannay inaan ka wada shaqeyno midnimada soomaaliya oo aan ka tagno oo wax ka baranno wixii na soo maray oo xumaa oo qabyaalad ugu horreysay oo aan la shaqeyno jaamacadda iyo gudoomiyahooda aan la shaqeyno waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu